asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeennii caanka ahaa qayb ka mid a waxaana alaaba halkan ka soo jeediyey xubinteenna murtada maanta aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteennii aan sida joogtada halkan ugu qaybsan jirnay innaga oo haddii ilaahay idmahayo kolba dhinacaan doonno ka doonanayna middaanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi ninbaa mu'adin ahaan jiray masaajid ayuu wuxuu ka ahaa mu'adin maadaama masaajid mu'adin ka ahaa maalinkii dambe ayuu nin ka mida ganacsatada magaalada inan uu dhalay doontay inan uu ganacsatada magaalada mid ka midii dhalay ayuu doontay markuu doontay odayaal u diray odayaashii wuxuu ku yidhi ninkii ganacsadaha wiilku muxuu qabtaa markaasaa la yidhi waa mu'adin masaajid buu mu'adin ka yahay masaajid ayuu mu'adin ka yahay markaasuu yidhi muxuu haystaa wax hanti ah ama heerkooda muxuu le qoys fuqayru ka dhashayo ee masaajid buu mu'adin ka yahay wuxuu yidhi ninkaa isaga ah gabadhayda ma siinhayo sababtoo ah mu'adin maskiina muxuu gabadhayda u sheegaya kuma uusan xisaabtamin in haddii eebaidmahayo ninkaas beydka ilaahay mu'adinka ka ahee dadkaas ugu yeedha salaada ilaahay iyo guriga ilaahay ugu yeedha ee dhaa xilligii baa la gaadhay aad ilaahay xusi lahayda inay inuu nin fudud yahay ayay la noqotay laakiin ma aha ninkaasu nin fudude waa nin eebba ku xidhan ninkii isaga ahaay markii arrinta ayada ay dhacday wuu iska aamusay hal sane ka bacdi ayuu odayaasha laftoodii u yeedhay waa odayaasha laftoodii kolkaas wuxuu ku yidhi odayaalow waxaan rabaa gabadhii inaad marlabaad ii doontaan markaasaa layii oseen kugu doonna hadda ka hor baad naceebaysae ninkii haddii ilaahay eedmahayo ee seen maxaan ku dhahaynaa markaasuu anaa idiin sheegay waxaad dhahaysaane waxaad dhahdaan ninkii shaqo ayuu ka helay boqorka gurigiisa waxaad dhahdaan boqorka gurigiisa ayuu ninkii shaqo ka helay markuu idin weydiiye idin dhaho maxay tahay shaqada uu boqorka gurigiisa ka helayna wuxuu u dhexeeyaa oo uu u kala dabqaadaa ama uu isugu yeedhaa howlahooda boqorka iyo dadweynaha ayuu yuu u dhexeeyaayo ee howlaha boqorku soo amray ayuu dadweynaha ugu yeedhaa dhaha oo hawshaas boqorku wakiil uga yahay inuu dadweynaha ugu yeedho waxyaalihii ilaahay amray ama boqorku amray isagu markaas ilaahay ereygaa ma isticmaalayo eebia wuxuu isticmaalayaa boqorka ninkii ganacsadaha ahay wuxuu u qaatay boqorkii magaalada xukumay inuu yahay boqorka laga hadlahayo ee uusan ahaynba boqorkii eebba ahaa markaasuu ninkii mu shaqada fiican buu helay haa war wiilka igu yeedha gabadhaan u meheriye isagaa laga yaabaa inuu boqortooyada qabto mar dhowe aha sidaas ayaa ninkii gabadhii lagu meheriyey markii lagu meheriyey buu yuu yidhi haddii awal boqorkii kama soo qaybgelin arooskii markaasuu boqorku ma awal buu inaga maqnaa ma awal buu inaga maqnaa qasriga anugu aan shaqada ka helay aan haddii ilaahay kuu samogel yahay ka shaqeeyaay waa qasrigii ilaahay boqorka aan ka hadlaayaana waa boqorkii eebba ahaa boqorka iyo dadka aan u dhexeeyaana waa aadaanka aan u yeedhay salaadda ilaahay baa soo amray allahu akbar allahu akbar baan dhahaa warkaalahay baan dhahaa salaadan dadka ugu yeedhaa shaqadaas ilaahay soo amray ayaan qabtaa sidaasaana ku haddii ilaahay kuu idmahayo mid boqorka iyo dadka isugu yeedha isugu yeedha markaan leeyahay masaajidkan aan mu'adin ka ahay mu'adinnimaduna waa dadka in masaajidka inay imaadaan in loogu yeedho weeye anna intaa unbaa qabtaa guriga boqorka een sheegayna dee waa qasriga alle oo waa masjidkii maaragtay haddii eebba idmahayo uu ilaahay lahaayee eebba goonida u ahaa ee saa ula soco haddii maxaa la dhihi maxaa la odhan bal adugu kaas ninkii caqligaas ayuu isticmaalay sidaasuuna inantii arooskeedii iyo guurkeedii ugu guulaystay marka waxaa loo baahan yahay haddaad tahay nin xigmad leh ama haddaad tahay nin aqli leh inaad noqoto mid haddii eebba idmahayo wax fara badan farsamayn kara ama maskaxdihiisu ay wax curin karto si aad howl kuga adag ama arrin taagan si aad u maarayso adiga ayaa loo baahan yahay inaad aqligaaga adeegsato si aad amuuro fara badan oo maaragtay isdul saaran aad u kala dejiyeyso oo ay kuu anfacaan ama ay u noqdaan kuwa kuu meel mara ninkaas isagoon wax dembi a gelin oo masaajidkii ilaahay qasrigii boqorka ku sheegay ee allana boqor ku sheegay adeegan inuu yaho isagii dadka u dhexeeyana sheego mu'adinnimadii ah saddexdaa qodob isagoo soo qaatay ayuu howlihiisii qabsaday dembina kumaanu gelin ee dhab ayuu ka hadlay waana arrin uu xaq u lahaa inuu sidaa dhaho sababto adunidan boqor kale ma joogo wax dadka loogu yeedho salaadda ilaahay ka fiicanna dee garanba mayno haddii ilaahay idmahayo ninka allahu akbar allahu akbar dhehe dadka aadaanka maqashiiyana dee waad garanaysaa inuu shaqo culuso eebba amray uu halkaas dadka oogaga dhawaaqay ama uu soo bandhigahayo dadka kusoo jeediyey mahmaada maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi gashaanti aamuska lagu mehershaa gashaanti aamuska lagu meheriyaa